kusimaha duqa degmada gaalkacyo ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada injineer maxamed cabdi cilmi ayaa ka gudoomiyey agaasinka guud ee adeega dadegista midaysan wasaaradda arrimaha gudaha daamitrinta xukuumadda federaalk soomaaliya oo kaashan wasaaradda arrimaha gudaha galmudug qalab casri lagu talagalay nidaamka dijitaalka ah ee adeega dadegista midaysan ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya qalabkan ayaa lagu adeegi doonaa isbitaalada degmada iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada gaalkacyo si loo diiwaan geliyo dhalashada dhimashada iyo guurka fureenka iyo sidoo kale lana xaqiijiyo helitaanka adeega casriga oo la jaanqaadi kara dunida casriga kaasoo lagu talaga lagu diiwaangeliyo dadka soomaaliyeed injineer maxamed cabdicilmi iyagoo mahadediya agaasinka guud ee adeega digista midaysan qalabkan muhiimka ah isagoo sheegay in inaali doonaan maadaama uu yahay hanti dadweyne islamarkaana si waxtarle loogu adeegsan doono bulshada soomaaliyeed gaarahaan bulshada reer gaalkacyo waxaan joognaa xafiiska dowladda hoose ee degmada gaalkacyo waxaanu halkan kula wareegnay agab gaarhaya aybad oo loogu talagalay waaxda daddhigista ee dowladda hoose in lagu diiwaangeliyo dhigista sida ilmaha dhalanahaya qofkii dhinta waa waaxda tirokoobka daddhigista waan uga mahadcelinaynaa agaasimka guud ee daddhigista ee wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka aada iyo aad baan uga mahadcelinaynaa agabkan ayna soo gaarsiiyeen oo loogu talagalay in bulshada lagu diiwaan geliyo sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda arrimaha gudaha reer galmudugna qeyb ka ahayd in agabkan lasoo gaarsiiyo degmada gaalkacyo mas-uuliyiinta kale agaasimaha arrimaha bulshada dowladda hoose iyo madaxa dhigista dowladda hoose iyo mas-uuliyiinta kale oo nala joogta aada iyo aad baa u mahadsantihiin waanu la wareegnay agabkii loogu talagalay degmada gaalkacyo in daddhigista looga shaqeeyo ka maamul ahaanna waa ka mahadcelinaynaa waxaan raacsanaynaa in agabkaani uusan ku filnayn gaalkacyo gaalkacyo ay ballaaran tahay isbitaallo badana ay ku yaalaan deegaano badana ay hoos tagaan dad badana ay u baahan yihiin in agabkan la gaarsiiyo oo goobo kala duwan oo ah goobaha isbitaallada ah oo ay ku umulaan hooyooyinku oo la rabo qofkii dhasha in laga diiwaangeliyo qofkii dhinta in lagu diiwaangeliyo oo la xaqiijiyo qofkaas inuu baxay marka agabkaani kuma filna gaalkacyo ugu yaraan m c hyada iyo markii laysku daro isbitaalada ilaa soddon iyo abaf weeye agabkaanna waa kalabar weye marka wasaaradda waxaan leenahay dib ha loo laabto agabkii gaalkacyo hanaloo soo badiyo qalabkan ayaa qayb ka ah dadaalada dowladda lagu midanayo nidaamka xogta iyo nidaamka dadegista midaysan ee bulshada soomaaliyeed si loo helo xuquuqda asaasiga ee dowladnimada iyo sidoo kale dibudhiska ummadda soomaaliyeed